bismillaahi araxmaani araxiim kulanti wacan oo wanaagsan khiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawadae naga dhagaysanayo meel kastoo aad ku sugan tihiin waa maalin salaasaha taariikhdu ay ku astaysan tahay siddeed iyo tobanka bisha abriil sannadda labada kun toddoba iyo tobanka kusoo dhowaada dhegaysiga warka raadiyo wardheer oo dhan ra-iisul wasaaraha soomaaliya ayaa baaq ayaa shaaca ka qaaday inuu amar ku bixinayo in si deg deg ah loo qaado howlgallo ka dhana jigdugooyooyinka deegaanada qaar ee soomaaliya si gurmad deg deg ah loola gaaro bulshada ku dhaqan deegaanada abaaruhu ay ka jiraan haatan al-shabaab oo goodoomiyey degmooyin dhowr oo ka tirsan qaybo ka mid a soomaaliya ayaa ra-iisul wasaaraha kulan ula qaatay saraakiisha ciidanka xooga dalka soomaaliya iyo kuwa midooda afrika ee amisom kaga dalbaday ka kooxaha caadaystay dhigashada isbaarooyinka qaybo ka mid a soomaaliya ra-iisul wasaaraha soomaaliya ayaa warkani kusoo qoray bartiisa twitter-ka taasi oo ku salaysan amaro uu duldhigaya saraakiisha ciidanka xooga dalka soomaaliya iyo kuwa midooda afrika ee amisom ee howlgalka u jooga gudaha dalka soomaaliya dhanka kalena magaalada muqdisho ee xarunta dalka soomaaliya ayaa lagu wadaa saacadaha soo aadan inuu ka furmo shir wada hadal ah oo u dhexeeya maamulka galmudug iyo sidoo kale garabka gadoosan ee ahlu sunna wal-jamaaca ee maamula degmada dhuusamareeb ee xarunta gobolada dhexe ee dalka soomaaliya kulamadan ayaa waxaa lagu wadaa inay furmaan saacadaha soo aadan ee gelinka dambe ayaan xildhibaano ka tirsan kuwa sidoo kale mas-uuliyiin kale guddiga loo magacaabay inay gardaadiyaan wadahadalladan ayaa waxaa ka mid ah ama guddoomiye u ah wasiirka arrimaha dibadda ee xukuumadda soomaaliya yuusuf garaad cumar iyo sidoo kale wasiirka arrimaha gudaha ee xukuumadda soomaaliya masar juxe kuwaasi oo garwadeen ka noqda galmudug iyo haluusunna wal jameeca n ka tirsan baarlamaanka federaalk soomaaliya lagana soo doortay galmudug ayaa soo dhoweeyey wadahadallan wadahadalladan asiga oo tilmaamay inay soo dhoweynayaan wax waliba oo ka soo baxa loogana baahan yahay labada dhinac inay la yimaadaan tanaasulaad u danaynaya bulshada ku dhaqan deegaanada galmudug dhinaca kale waxa uu ka hadlay eedeyn ay soo jeediyeen guddiga gurmadka abaaraha oo ay sheegeen in xildhibaano ka tirsan baarlamaanka federaalk soomaaliya ay ka shaqaynlaayihiin kuwaasoo mar waliba ku cadaadiya in gurmadka laga bilaabo deegaanada laga soo doortay xildhibaanada qaarkood warsame maxamed xasan warsamo jodax ayaa ka hadlaya arrintan asigoo marka hore soo dhoweynaya arrinta ku aadan wadahadalka galmudug iyo ahlusunna ee ka furmaya magaalada muqdisho soo dhaweyneynaa shirka galmudug iyo duna waljameeca waxaan u soo dhaweyneynaa si aada farxad iyo qalbiba leh waxa weeye waxaan u soo dhaweyneynaa in maamul wixii loo dhiso insha allah mataqaanaa howlaha qaran iyo howlaha ummadda adeega ummadda wadad u qabto loo xulo loo dhiso waxaan kusoo dhaweyneynaa in dadku dad wax ka dhexeeyaan yihi maanta hadduu midhayo besidaa cid kala qabanaya inay ummadooda loo adeega danaynayo inay noqdaan rasul ummadeed ka muuqdo inay noqdaan aan soo dhaweyneynaa ala sugaynaa aynayo mataqaanaa qof diideeda in ummadda loo gurmayo ummadda xaalad adag ay ku jirtaa qof diidaysa waxa la doonayay ee aan ku dhisanay laga rabaa mas-uuliyiinta laga rabaa waxa weeye inay qof walba adeega ummadeed danaydo ayada danteeda maaha waxaa la xil saartaa la rabo inay ka shaqayso waxa weeye waa danta guud danta guud sidii looga shaqaylaayo loo horumarinayo ayaa ayaa kulligeedana saaran wixii dana gaar ahaaneed uu wixii kaaga soo dhexbaxa nasiibka laakiin marka dantiisu guud siday noogu suuraed aan u gudan lahayn waajibaadka ummadda mataqaana waxyaabaha wadatashiga iyo waxyaabo yar yaro oo jaanis yara yaana qiir laga dhigan in lays arko ama danaha ummadda tala layska siiyo ama meesha doortawajibad hadii aad danaheeda ilmaan inaad ka bixiso danaxdanaxlaadkalahallileed wayala shaqayn kara kuma jirta meesha halka warkaasi aad ka dhegaysanaysaan waa raadiyo wardheer ciidamada midooda afrika ee amisom ayaa xabsiga dhigay taliyihii degmada qoryooley ee gobolka shabeellaha hoose kaa oo lagu eedeeyey in xabsiga magaalada uu ka sii deeyey saraakiil ka tirsan kooxda al-shabaab oo howlgallo ay kusoo qabteen ciidamo ka tirsan kuwa xoogga dalka soomaaliya ee fadhigooda uu yahay qoryooley wararka halkaa naga soo gaaraya ayaa sheegaya in xabsiga laga sii daayay tiro ka tirsan maleeshiyaadka al-shabaab oo horjoogayaal ahaa kuwaasi oo howlgallo kala duwan oo ciidamada dowladda soomaaliya ay ka sameeyeen gudaha gobolka shabeellaha hoose lagu soo qaqabtay taliya ciidamada amisom iyo kuwa dowladda soomaaliya in ay maalmihii lasoo dhaafay howlgallo ay ka sameeyeen magaalada kusoo qabteen dowr oo ka tirsan kooxdaasi dhinaca kale ayaa tilmaamaya in ciidamada dowladda soomaaliya iyo kuwa midooda afrika ee amisom ay ka sameeyeen howlgallo baaritaano ah oo lagu qaqabanayo dhallinyaro kuwaasoo la tuhusan yahay inay ka tirsan yihiin dhaqdhaqaaqa kooxda al-shabaab wixii warare ku soo kordha howlgallada wararkeena daba ayaad ku dhegaysan doontaan haddii allaha awoodala laga helo ka hadlay dad macluur gaaja ugu geeriyooday gudaha degmada beledweyne ee xarunta gobolkaasi hiiraan cali jayte gudoomiyaha gobolka hiiraan ahna duqa magaaladaasi ay u daran asigoo dhinaca kale eedeyn usoo jeediyey guri guddiga gurmadka abaaraha oo u sheegay lacagihii loogu talagalay gurmadyada maamullada dalka ka jira awna tilmaamay in maalin waliba idaacadaha ay ka maqlaan in boqol iyo konton kun isla gaarsiiyey balseaynin toddobaatan iyo shan kun oo ka mid a lacagaha hiiraan xaqa u lahaa dadka ayuu tilmaamay haatan inay bilaabatay geerida macluusha asigoo dhinaca kalena sheegay inay hakaamam ay ka hirgeliyaan gudaha magaalada beledweyne taasoo lagu sameynaya raashiin bisil si si loola tacaalo gaajada daran ee haatan ka jirta magaalada beledweyne sida uu sheegay gudoomiyaha gobolka hiiraan waxaa ku soo barakacay dad aad u fara badan oo ama xoolihii ka dhammaadeen ama daruufaysan oo ka yimid gobollo kale iyo magaalada gudaheedaba hiiraan gudaheeda hiiraan gudaheeda dad ka soo barakacay iyo dad ka yimid deegaamo kale ama gobollo kale intaba waa kusoo barakaceen arrintaas markaan la kulanay waxaa ku geeriyooday magaalada beledweyne oo u dhintay macluul afar qof arrintaas markaan ogaanay daraasadna aan samaynay sida ugu macquulsan oo la samayn kara si musuq maasuqa loola si sababtu tahay hay-adaha samafalka lacagay bixiyaan haddana ma gaaraan dadka dayarka arrimahaas markaan aragna dadkii barkii haddii lacag ay u dhinto waxaan la kulanay qof qaba xanuunka tiboyda dawa in la sii wadi waayo difaaciisu intuu leeyahay awg nafama cunana aan haysa heer qaran oo la sheegayaa maaha guddi u adeega mujtamaca u adeega maaha hadduu yahay shan iyo toban maalmood ka hor ayaan wadaadka la yidhaha sheekhu xambaaruud t v-ga ka daawaday asagoo dhahaya state hebel boqol iyo konton state hebel boqol iyo konton state hebel boqol iyo konton state hebel tiradaana ka midnahay ilaa haddana ma hayno hal dollar ilaa haddana hal dollar ma hayno waxay gaarta xaaladdu in garaafku wuxuu gaaray dad bini aadana inuu macluul u dhinto baahi u dhinto halkaasuu gaaray garaafku in labaatan maalmood lacagtoodaa la hayo marka soo ma noqonaysa dee logoydaan sheegayo xildhibaano ka tirsan maamulka somalilanna waxa ay soo jeedeen in xaalad degdeg ah la geliya deegaanada maamulka puntla waa maamulka somalilan oo haatan ay kasii darayso xaaladda abaaraha ee ka jira deegaanada qaar ee maamulkaasi uu ka arrimiyo xildhibaanadan ayaa ku baaqay in xukuumadda siinaayo ay si deg deg ah xaalad deg deg ah oo dadka lagula tacaalaya dhibaatooyinka hayso ay geliso deegaanada maamulka uu ka arrimiyo haddii kale xukuumaddiisa ay iscasisho sida ay qabaan xildhibaanadan qaarkood qaybo ka mid a magaalooyinka burca iyo berbera ayaa laga soo sheegayaa inay ka jirto baahiyaha ugu badan ee haatan laga soo jeegay iyadoo sidoo kalena qaybo ka mid a deegaanada dhaca galbeedka maamulka somalilan laga soo sheegayaa abaar macluusha ah maamulka somalilan ayaa deegaanadiisa muddooyinkii dab waxay ahaayeen kuwa ugu daran ee laga muujinayay qayladhaanta dhinaca abaaraha iyadoo haatan ay sii kordhayso gaajada ka jirta deegaanadaasi sida xildhibaanadan ay sheegeen qaarkood ugu dambeyna qaybo ka mid a gobolka mudug waxaa soo gaaraya barakacayaashii ugu badnaa ee kasoo cararaya goobaha ay ka jiraan haatan dhibaatooyinka abaaraha waxaana duleedka magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug soo gaaray tiradii ugu badneed ee barakacayaala kuwaasi oo dalbanaya haatan in si deg dega gurmad loola gaaro waxayna sheegayaan xaaladaha haatan deegaanadaasi ka jira inay yihiin kuwa aada u daran ognahay dadka meesha ku nool xaarxaar dhibaatada haysato rag iyo haween iyo dum rag iyo haween inay bega macnaha dhibaatada macnaha bega ay dhulka ku wada hayaan annaga macnaha gaajada na haysato dhibaatada maanta na haysato haddii muddo toddoba beri aan laaga soo gaarin dadka xaarxaar ku nool aan laga soo gaarin marka waxaan waxaan ku cudsanaynaa in dadka xaarxaar ku nool wax allaala wixii loola soo gaaro ayagii iyo carruurtoodii waa ku dhibaataysanahay
dad iyo duunyada gaajo dhamaanay kor waa u joogsananahay kor waa u dhaqaaqlanahay duunyada lanahay dhibaatada na haysato dhagaawada oo adeecadaha dhagaa saara waan rafaadnay oo waan baabanay oo gaajodaan u dhamaanay umadii soomaaliyeed oo walaalihiineed walaalayaal sida u dhaqsada badan gacanta maxay aheeday midgeedana nagu qataan sidaad ganacsiga u tiidin oo waxba nagu dhaafsid iyo hay-adaha samafalka ah warkii oo aad ka dhegaysanayseen raadiyo wardheera khiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada inaga dhegaysanaya waa naga intaa tan iyo inta aynu mar kale dib ugu kulmayno warkan warka xiga waa saaxiibkiin maxamed nuur amiin oo idinleh sidaa iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu